أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal camaliyad istishaadi ah oo loola beegsaday cadowga allah ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay camaliyadda istishaadiyada ah ee ka dhacday gudaha kuliyadda jaalisyad ee magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maliishaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada dharkanley ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya askar ka tirsan maliishaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay guduleedka magaalada muqdisho kumnaan ruuxa soomaali oo tahriibyaal ah ayaa ku go'doonsan buuraha dalka cumaan xilli diyaaradaha dowladda cumaan si joogta ah ay u duqaynayaan dadkaasi maliishaadka wada tirsan murtadiinta ayaa maanta ku dagaalamay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ku dhowaad toban ruux oo shacab ah ayaa dhimishay dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya culimaauddiinka wilaayaadka islaamiga ayaa ka hadlay waxaa la gudboon dadka muslimiinta ah xilliyada ay jiraan daadadka roobabka iyo fatahaadaha webiyada wilaayada galguduud ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ehelada wiil dhalinyaro ah oo ay badda qaaday ayaa nolol iyo geeri wiilkooda ka baadagoobaya xeebaha badda ee magaalada muqdisho
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay camaliyada istishaadi ah oo ka dhacday gudaha kuliyadda jaalisyada ee magaalada muqdisho ismaaciil salaad guleed ayaa inoo akhrinayaa bayaan ka soo baxay mujaahidiinta camaliyadda cadowga lagula beegsaday gudaha taliska ciidanka lugta ridada sagaal iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha nofembar sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniina saacaddu markay ahayd sideeddii iyo shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimo camaliyad istishaadiyaa la beegsadeen saldhigga ciidamada ridada ee xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xerada ayaa camaliyadu ka dhacday ayaa sidoo kale ah taliska guud waxaa loogu yeero ciidamada lugta ee kooxda ridada soomaaliya camaliyadda oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka tirsan ridada kuwaas oo ka mid ahaa cadowgii lagu soo jebiyey dagaaladii ashahaadala dirarka ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku qaadeen wilaayaadka bartamaha soomaaliya gaar ahaan qaybo ka mid ah murtadiintii kasoo carartay wilaayaadka galgaduud iyo shabeellada dhexe khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa cadowga kasoo gaaray camaliyadda istishaadiga ah tirada hordhaca ee dhimashada cadowga murtadiinta ah inta ilaa hadda la xaqiijiyey waa toddoba askari halka dhaawacu uu yahay lix iyo toban murtad oo kale tiradana intaasi way kasii badan kartaa mujaahidiintu waxay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel walbo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta ee duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah heergelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ka horeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay degmada dharkanley ee magaalada muqdisho siduu inoogu hayo warkan iyo warbixin kale oo ku saabsan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku dhaawacmay qaraxyo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgalladan uu isugu jiray dagaallo toosah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu maanta iyo habeenkii xalay ka kala fuliyeen gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgalka hore oo dagaal ah waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen degmada dharkenley gaar ahaan agagaarka saldhigga galbeed ee degmadaas dagaalkii maanta ka dhacay degmada dharkenley ayay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada dharkenley iyo degmooyinka kale ee jaarka la-a inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkii maanta allah fadligii lagu dilay hal askari oo murtad ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii fariisinka ku sugnaa dhanka duleedka muqdisho waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya qeybo ka mid ah deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye laba askari oo murtadiin ah ayaa ku dhaawacmay qaraxaas waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur colow ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa kufaarta afrikaanta sidoo kalena lagu dhaawacay hal askari oo isna ka tirsanaa isla kufaarta afrikaanta madsinid abu xasaan kubna ruuxa soomaali oo tahriibyaal ah ayaa ku go'doonsan buuraha dalka cumaan xilli diyaaradaha dowladda cumaan si joogta ah ay u duqaynayaan dadkaasi walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya dadkan oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo saddex kun oo soomaali tahriibayaal ah oo ku sugan buuraleyda dalka cumaan ayaa ka cabanaya dhibaatooyin culus oo isugu jira dil iyo dhac oo ay u geysanayaan ciidanka ridada dowladdaasi cumaan dadkan ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay laga dilay afar qofood iyadoo sidoo kale muddo toddoba sano ah ay ku sugan yihiin dhulkan buuraleyda ee waddankaas halkaas oo ay ka samaysteen deegaano iyo shaqo abuur balse dowladda cumaan ayay kala kulmayaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo boob hantiyadeed qof ka mid a dadkaas tahriibayaasha ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda cumaan ee ula dhaqmayso si ka baxsan bani aadamnimada kabacdi haddeer walaalow diyaarado miigag iyo ayrakotaro baa inta la qaato baa galaa inta lagugu imaado baa adiga hantidaana la qaadanaya dadkaana dilaya haddeer afar qof bay dileen maalintii walaalow waxaanu gallaa togag buuraleeya oo shilala shilal macnaha shilalka waxaa la yidhaahdaa ukudaal waaweyn macnaha hoostood oo aakhiro u dolooshaanu gallaa muddada cid kale nagama dhiin rag kaloo baba ka dhacay waa jiraan rag ceelal cunan waa jiraan rag ceelal ku dhintay waa jiraan ceelal cunan waa jiraan raggii baba ka dhacay waa jiraan soomaalida u hayantay adduunka dacalladiisa ayaa la kulmaysa dhibaatooyin dhan kasta ah islamarkaana wax xushmad ah ama qadirin aanu ka haysan waddamada ay u tahriibeen amaba ay u qaraab doonteen hase yeeshee taa beddelkeeda waxay la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo hantidooda la boobo mahadsanid rabaani maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa maanta ku dagaalamay degmada kaxda ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta oo maanta ka dhacay degmada kaxda ee magaaladaasi dagaaladan ayaa waxay dhexmareen maleeshiyaad ka wada amarqaato sarkaal ka tirsan maamulka ridada kaxda iyo maleeshiyaad kale oo murtadiin ah maleeshiyaadka murtadiinta ee maanta ku dagaalamay degmada kaxda waxay isku haystaan dhul laga dhisayo degmadaasi magaalada muqdisho iyo duleedadeeda waxaa si joogtaha ugu dagaalama maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo inta badan isku qabsada dhulal islamarkaana iska dilay tiro badan oo askar ah ku dhowaad toban ruux oo shacab ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya shilkan oo ahaa mid xoogan islamarkaana sababay khasaare dhimisho iyo dhaawac ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal oo ka mid ah goobaha uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala diriirkaha ee puntland shilka oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka goolada ee hoostaga degmada burtiinle ee gobolka nugaal ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari sideed sideed qofood oo rakaab ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimisho iyo dhaawac ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkaasi ku dhintay hal qof oo rakaabka ka mid ahaa halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale waxaana burbur xoogan soo gaaray gaarigii shilka galay dhacdada kadib waxaa goobaha caafimaadka la geeyey dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay shilkaasi deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashhadala dirirka ah ee puntland waxa ay ka mid yihiin deegaanadaha ay ka dhacaan shilalka ugu khasaaraha badan guud ahaan gobolada soomaaliya iyadoona sanadkan gudihiisa ay ka dhaceen shilal fara badan oo ay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawaca mahadsanid cabdiqani culimaadudiinka wilaayaadka islaamiga ayaa ka hadlay waxaa la gudboon dadka muslimiinta xiliyada ay jiraan daadadka roobabka iyo fatahada webiyada warbixinta warkan waxaa eegaya xaaris cabdiqaadir iyadoo qaybo ka mid ah deegaanada wilaayaadka islaamiga ay ka jiraan fatahaado iyo daadad ay sameeyeen webiyada iyo roobabka xilliga deerta ayuu sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudde oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka jeediyey kelimad uu kaga hadlayo waxaa la gudboon muslimiinta marka ay dhacaan dhibaatooyin la mid ah fatahaadaha iyo daadadka ugu horeyn wuxuu sheekhu sheegay in fatahaadaha roobabka iyo sidoo kale saameynta ay ku yeesheen deegaanada wilaayaadka ay qayb ka yihiin waxyaabaha uu allah ku imtixaanayo addoommadiisa wuxuuna yidhi
hadda waxaa dhacay runtii faylaanaad baa dhacay marka hore meelaha ayaan ka maqli jirnay caalamka meesha waxbaa ka dhacay halkaa waxbaa ka dhacay dad badan baa ku hadda haddee waxa weye soomaali wixii wax ka mid baa haddana soo gaadhay buundooyin baa xoogaa burburay dad baa haddee biyihii ay qaadeen tuulooyin baa xoogaa qaxay xoogaa masiibadu sida dadka hadda xoogaa wararka aan ka yara dhagaysannay ama warbixinta xoogaha aad baaxaddeeda aad bay u weyn tahay oo xoogaha masiibadii abaarihii oo kale way u dhigantaa haddii muxuu ah inay ka weyneen sida la og yahay roobabka iyo amdaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala marka haddee ducooyinka nebigana waxaaba ka mid ahaa nebigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam suqya raxma laa suqya cadaab waa ducooyinka nebigu ku ducaysan jiray taa ayaa ka mid sidoo kale sheekh cabdiwaaxid ayaa sharxaad ka bixiyey waxaa la gudboon muslimiinta isagaoo qodobo dhowra kula dardaarmay oo qayb ka yihiin in loo degdego towbada la isku gurmado kheyrkana la isku kaashado waxaan leeyahy dadka muslimiinta ah marka hore atowbatu ila allah waxa weye ilaahay inaan u noqonno ilaahaan u toobadkeenna sideeda waxaan waxay ka dhasheen dunuubta iyo macaasida iyo de ilaahayna xikan buu ka leeyahay qur-aanka waxaa aragteen dhibaatooyin baa ayaa ummadda lagu qabanayaa masaa'ib lacallahum yarjicuun lacallahum yatadaracuun marka toobadaas ayaan marka isfaraynaa ilaahay inaan u toobadkeenna ilaahayna aan barinna sacbadaan u horsanno yaa allah aan idhaahno diintiisa aan dhab u qabsanno waa inaan ogaano cid kale oo wax noo qaban makhluuqaan wax noo qabanayn midda qodobka labaad oo asagana loo baahay ama nala gudboon mar haddii dhibaatooyin ay dhaceen oo dad muslimiin dhibaatooyin ay ku dhaceen waxaa loo baahan yahay atacaawun wataraaxum in laisatacaawuno aan isu naxariisanno aan isu gurmanno nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa ka mathali jasad waa hal jir oo keliya ma haddii maanta dad dhibaatay ku dhacday oo dad ay barakaceen ma aha inaan ku fiirsan waxa weye waa hal jir oo keliya idashtakaa minhu cudun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxumma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar hadduu arkay dad dhibaataysan wuxuu dhihi jiro dadkaan wax u qabta aayaddii buu akhriya suuratu lxashir maalin waad garanaysaan waltandur nafsun maa qadamat liqadin maxaa yeelay naf baahan ama dad dhibaataysan oo dad muslimiin ah lagama aamusi karo waa inaan ka wada danqanno muslimiintu waa jir oo keliya in maanta waxa listaakuleeyaha loo baahan yahay waxaa muddooyinkanba inta badan dalka ay qaybo kale si weyn uga da-ayay robabka xilliga deerta xilli ay sidoo kale jiraan fatahaado ay sameeyeen webiyada kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dad aad u fara badan culimmada iyo hormuudka muslimiinta ee iyagana bulshada usoo jeedinaya wacyigelinta iyo talooyinka muhiimka ah oo ay ugu horeeyeen in xagga allah loo laabto maadaama dembiyada bani aadamku qayb ka yihiin waxyaabaha ay masaa'ibtu ku timaado mahadsanid xaaris wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taabiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah anas alansaari ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintan labadan taayib ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday wilaayada islaamiga galgaduud salaad cali cadaawi cankiish wuxuu maleeshiyaadka murtadiinta ku jiray muddo dhan laba iyo toban sano wuxuuna nooga warbixinayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee uu kula kulmay inta uu shareecada islaamka la diriirayey meelo badan way gula daadato mar inta ciidamada wadaadada intana soo annagu aan weerarnay ay intana ciirshan dadna naga reebteen noolnool way jirta anigaas aan ordi waayo tale gu dhacdo gurgurad aan ku sina dhaqay ahayd kadibna habi mar dambaba isku aadina ay qabato runtu aqaali soo maa meeshu waa dhagax dhagax la dul saaray dhagdhaadula markaad ordo marka dhagax kula bariiqmina dhulkaad ku ma qorigiyaad ceshataa ma nimankina oo kusoo gaaraya aniga hortaasaa igu taariikh xumay maxaad nooga sheegi kartaa marka waxyaabihii meesha ka dhacay dad badanaa nagala reebtay dad badanaa nagala reebtay hadda waa dagaal tasbii sheeri male ama adigaa lagu leecinaya ama adaa wax leecinaya cabdinuur xasan sheekh cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka loo bixiyey macawiisleyda murtadiinta kuwaas oo ay gaalada u dhistay in ay qalqalgeliyaan wilaayaadka islaamiga laakiin ay ku fashilmeen hooshii loo idmay wuxuuna noo sheegay asbaabta ka dambaysa in uu soo toobad keeno waxaa waaye anigu dantaydaan ka fiirsaday dantayda mugaan ka fiirsadaan xamaraan aaday xamar mugaan tegayna waxaa igu soo dhacday inaan waxaan ilaahay dartiis uga dooba keeno mar horaan ku khasaaray oon aniga dileyda ku waayey iyo xoolahayga hata haddana maaragta ahay mustaqbalkaygan ku waayey in ayba macnaha waxaanu ay saba cadaaladahayna ii soo baxday ilaahay dartiis ilaahay inaan u tooba keeno walaayadana aan markhaati uga dhigo aan go-aanaan qaatay waana ku soo baxa wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa taa'ibiintii ugu badneed martigelisay tan iyo markii ay bilaabatay duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday wilaayada islaamiga ah mahadsanid anas ehlada wiil dhallinyaro ah oo badda qaaday ayaa nolol iyo geeri wiilkooda ka baadigoobaya xeebaha badda ee magaalada muqdisho cazaam carafaad ayaa tafaasiisha warkanaya waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku dhintay wiil dhallinyaro ah kadib markay badda qaaday iyadoona weli la raadinayo meydka wiilkaas ehlada wiilka ayaa sheegay in la raadinayo meydkiisa welina aysan helin waxaa waaye wakhtigan waxaa fadhiisiiyey maanta sagaalkii saac muddada ay ahayd ayaa wiilbaddan iiga dhacay maba sugow hayno ee geeridiisina meel kuma hayno wakhtigan waxaan u fadhi waxaa waaye marka inaan meydkaas oo meel uu hadda ku sugan yahay ilaahay yaqaan anuku saana aqaanin ayaan muhu uga dhacayaan fadhinnaa waxuu ka soo kacay siddeed saacuu ku soo qadeeyey iyagoo saddexna muxuu ay guri hadday ku soo qadeeyenay ka soo baxeen labadi kaleetoodaa sheegtay inuu ku dhacay adiga muddo sagaalka saac meelahaas ayagu ku dhacayaa layidhi anuku haddaan lama jirin laakiin wakhtiga anuku na soo gaaray waxaa waaye kow iyo toban saaca aa arkuna soo gaaray waa soo qoray waa soo diiwaan gelshay dhowaan ayay ahayd markii sidoonoo kale ay badda qaaday wiilal dhallinyaro ah kuwaasoo ku dabaalanayay kadibna ay meydkooda soo taftay mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu